maalintii shalay shil gaari oo geystay waxyeelo kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee soomaaliya shilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka burco iyo caynaba gaari ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee maamulka la baxay somalilan ayaa galay shilkan ka dhacay waddada xidhiirisa magaalooyinka burco iyo caynaba inkastoo aan ilaa iyo iminka la soo warin khasaaro dhimasho waxaa haddana shilkan ku dhaawacmay laba ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee maamulka la baxay somalilan iyo xubno kale oo la saarnaa gaariga sawiro laga soo qaaday gaariga shilka galay ayaa waxaa ka muuqday burbur xooggan oo soo gaaray haddaba gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa marar badan sidan oo kale u martigeliyey shilal galaaftay nolosha dad badan